muxsin xasan aada baad u mahadsan tahay adiga waalidiinta caruurta iyo dhammaan dhegeystayaasha ku xidhan barnaamijka tarbiyada caruurta waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu toddobaadkan waxaynala soo xidhiidhay caruur fara badan oo ku sugan qeybo ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada walaayaadka islaamiga waxayna ka jawaabayaan su-aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore oo ahaa waxaa sheegtaa ducada la aqriyo markii dharka la xiranayo iyo su-aasha kale oo ahayd mid juqraafi ah ahaydna waxaad sheegtaa magaala madaxda gobolka galgaduuda caruurta ayaan toddobaadkan su-aalahan jawaabahoodana la wadaagay waxaana la yeelanay wareysyada idinku soo maqan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo maxamed cabdi maxamed nuur halkeed naga soo wacaysaa degmada fardi barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay haa
su-aalihii la isweydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay haa yaa kuu soo diyaariyey anaa soo diyaariyey waayahay aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii dharka la xiranayo alxamdulilah aladii kasaani aadta barbaqani min hayri xawli minni walaa quwa su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaala madaxda gobolka galgaduuda muusamareed barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad ka yaab qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan nashiido xadiid gabay iyo wixii la mid ah qur-aan haynoo akhri الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فافزع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين madrasadii wax ka barataa مدرسة قردوح
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah رياض الصالحين وحاكمة إنجليز حساب عربي صومالي تفسير كام تجريد فقه mustaqbalka maxaad jeceshaana noqoto مزداد waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad waalidiintaada baari u noqoto iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto insha allah
إن شاء الله ugu dambeyn jimcahan yaad jeceshahay oo aad halkan ka salaamaysaa أمير كان أولويدا ولا لا إلى عبد إسلامي الفرقان ولا لا مسلمين تاع غزة قو خفري ولا لا مجاهدين تاع فلمها عدو كده قالتمه anakana waa ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo حاشم حمد halkeed naga soo wacaysaa تقولين ساكن barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii la isweydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها waayahay aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii dharka la xiranayo أعوذ بالله الذي كفاني يا يوسف فرزقني من غير حول مني ولا قوة su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaala madaxda gobolka galgaduuda مؤتمرات barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkan maxaad ka yaab qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan nashiido xadiid gabay iyo wixii la mid ah قرآن haynoo akhri بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر madrasadii wax ka barataa
دار القرآن waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
قرآنك اقرأ
mustaqbalka maxaad jeceshaana noqoto
معلمك waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad waalidiintaada baari u noqoto iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto insha allah آمين ugu dambeyn jimcahan yaad jeceshahay oo aad halkan ka salaamaysaa ولا ولا لا المجاهدين تبع إذاعة إسلامية anakana ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo caaisha xasan halkeed naga soo wacaysaa kunya barow barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay haa su-aalihii la isfiidiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay haa yaa kuu soo diyaariyey walaasheed waayahay aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii dharka la xiranayo alxamdu lilahi aladii kafaanii hada sabr warazaqnii min gayri xawlin minii walaa quwa su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka galgaduud duusamareed barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan nashiido xadiis gabay iyo wixii la mid ah qur-aan haye noo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين madrasadii wax ka barataa المصباح
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن أحاديث أذكار خلاصة mustaqbalka maxaad jeceshaa inaad noqoto معلمات waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad waalidiintaada baari u noqoto iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto insha allah أم، ugu dambeyn jimcahan yaad jeceshahay waad halkan ka salaamaysaa مسلمين تودن قرآن هذا الفرقان anakana ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh adigoo magacaaga ku bilaabayo كريه يا حسن عبد الله halkeed naga soo wacaysaa عندك ما شرب لك barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii la isfiidiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها waayahay aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii dharka la xiranayo الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول لي ولا قوة su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka galgaduud وثمرات barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan nashiido xadiis gabay iyo wixii la mid ah قرآن haye noo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
madrasadii wax ka barataa من القرآن waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن عربي قرآن
mustaqbalka maxaad jeceshaa inaad noqoto تجاري waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad waalidiintaada baari u noqoto iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto insha allah ugu dambeyn jimcahan yaad jeceshahay waad halkan ka salaamaysaa إذاعة إسلامي الفرقان والعالم جيد
anakana ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh adigoo magacaaga ku bilaabayo معتصم بالله
halkeed naga soo wacaysaa بسم الله barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii la isfiidiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها waayahay aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii dharka la xiranayo الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka galgaduud من ثمرات barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan nashiido xadiis gabay iyo wixii la mid ah نشيده haye noo akhri أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عن سلاح فإن آنست فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد تسوس أولى كل رب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين فمنا الذين قضوا نحبهم ومنا الذي على جنته قد اختارنا الله في دعوته وإنا سنمضي على سنتي أخي فامض لا تلتفت للورى طريقك قد غضبته الدماء ولا تلتفت ها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء
madrasadii wax ka barataa تاج العلوم waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن التربية
mustaqbalka maxaad jeceshaa inaad noqoto مجاهد waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad waalidiintaada baari u noqoto iyana ummadda islaamka wax badan u tarto insha allah إن شاء الله ugu dambeyn jimcahan yaad jeceshahay waad halkan ka salaamaysaa ولا لا مجاهدين جميل البيجوني وأمير كان أبو عزيز إلى هذا الفرقان anakana ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh adigoo magacaaga ku bilaabayo بالبرفة halkeed naga soo wacaysaa بالنسبة barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay ها su-aalihii la isweydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها
waayahay aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo markii dharka la xiranayo الحمد لله الذي كفاني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka galgaduud روح مرض barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan nashiido xadiid gabay iyo wixii la mid ah قوي
haynoo akhri الحمد لليهودي الواحد العبودي حمدا يدوم سرمدا وليس عددا ثم الصلاة دائما فالنبي القاتل خير الورى محمدا صار بين وجدا وبعد هذه السيرة موجة يسيرة واعلم بأن نقتصر على أهم لا أطر وما أضيع بسها وقد أصحاب السير مولد الرسول كان بعامل فيلي madrasadii wax ka barataa تاج العلوم waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن والتربية mustaqbalka maxaad jeceshaa inaad noqoto معلومات waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad waalidiintaada baari u noqoto iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto insha allah إن شاء الله ugu dambeyn jimcahan yaad jeceshahay waad halkan ka salaamaysaa مجاهدين ولا لا مجاهدين ما الميل الجوان لهذا أمير كان
anakana ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaa jiray caruur fara badan oo inala soo xidhiidhay balse uusan wakhtigan u saamxin inaan dhammaantooda soo wadadeyno waan ka cudur daaranaynaa insha allah wakhtigoon ugu gaaban awgeeda waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaan isla soo gaarnay markanna ila soo dhoweeya cabdiraxmaan beder iyo su'aalaha toddobaadka soo socda
mar kale waxaan ku leeyahay muxsin xasan aad baad u mahadsan tahay marka hore waxaan u mahadcelinaynaa caruurtii kasoo jawaabtay su-aalihii aynu weydiinay toddobaadkii lasoo dhaafay haddii uu allah idmo toddobaadkanna waxaan caruurta usoo gudbin doonaa su-aalo kale oo iskugu jira duca iyo sidoo kale juqraafi su-aasha koowaad oo ducada ah waxay u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan caruurey ducada la akhriyo markii la xiranayo dharka cusub aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan ducada la akhriyo markii la xiranayo dharka cusub su-aasha labaad waa mid juqraafi ah iyana waxay u dhacaysaa caruurey sida tan waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka mudug aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka mudug waxaan idin rajaynaynaa inaad kasoo jawaabtaan toddobaadka soo socdo idinkuuna la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan telefoon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix